بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الاجتماع على القراءة wuxuu baabu yahay istixbaabi اlijtimaac sunanimada alijtimaac cala alqira'a in qiraa'ada lagu kulmo yacni calaa qiraa'ati اlqur'aan in lagu kulmo inay mustaxab tahay ayuu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam wama اjtamaca qowmun qowma kulmaan fii beytin guri min buyuuti اllahi guryaha alla ka mid ah yatluuna kitaab allah ayagoo akhrinaya kitaabka alle wayatadaarasuunahu baynahum oo mudaarasaynaya kitaabka alle baynahum dhexdooda ayagoo muraajacaynaya diraasaynaya fii maa baynahum kitaabka allah subxaanaه wa tacaala qowm kuma kulmaan fii beyti min buyuut illaah ilaa haddii ay kulmaan nasalat calayhim اsakiina waxaa dushooda kusoo degta xasilooni waqashiyathum waxaa daboosha alraxma naxariis waxafathum waxaa hareeraynaysa almalaa'ikatu malaa'igta wadakarahum allah allah subxaana wa tacaalaana wuxuu ku xusayaa fii man cindah wuxuu ku dhex sheegayaa fii man cindahu kuwa agtiisa ku sugan waa malaa'igtu ku dhex sheegaya rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey xadiidkana wuxuu tusinayaa istixbaabu alijtimaac cala alqiraa'a inay mustaxab tahay oo ay sunno tahay in lagu kulmo cala alqiraa'a ayadoo markaa la ysku mudaarasaynayo qur-aanka la muraajacaynayo la ysku dhagaysanayo nebigu calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid wuxuu yidhi qowm kuma kulmaan fii beytin min buyuut illah fii beytin min buyuuti illaahi maxaa loola jeedaa waa almasaajid yacni fii masjidin min almasaajid yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ayagoo markaa akhrinaya kitaabka ilaahay subxaanaه wa tacaala iskuna diraasaynaya kitaabka alla subxaanaه wa tacaala xifdan wa fahman qur-aanka isbarayaan oo isxifdisiinayaan macaanidiisay fahmayaan sunnada nebigana waa soo gelaysa calayhi الsalaatu wasalaam majaalistaas oo ah majaalis اlcilmi waa majaalis اdikri majaalista lagu baranaya alxalaal wاlxaraam waa majaalis dikri xalaal iyo xaaraam maxaa asal u ah kitaabka allah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayagaa loo cuskadaa wixii xalaalah iyo wixii xaaraama maxaa yeelay alxaraam waa maa xaramahu allahu warasuuluh waalxalaalu maa axallahu allahu warasuuluh xaaraam waa wixii allah rasuul ay xarimaan xalaalna waa waxay allah rasuul xalaaleeyaan marka waxaa masdar u ah oo saldhig u ah barashada xalaasha iyo xaaraamta barashada kitaabka allah subxaanaه wa tacaala iyo sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo soo gelaya culuumta u khidmaynaysa kitaabka iyo sunnada fahamkooda culuumtaasi waxay ka mid tahay ama ay yihiin waa min culuumi shariica barashada usuul اlfiqhiga musطalax اlxadiid cilm اlluga dhammaan waxay ka mid yihiin culuumta sharciga maxaa yeeley waxaa loo kaashadaa fahmu lkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada fahamkooda ayaa loo kaashadaa ayaga barashadooda waa cibaada in naxwaha la barto waa cibaada in usuululfiqiga la barto waa cibaada in musطalaxu lxadiid la barto waa cibaada culuumta luqada guud ahaan in la barto cibaado waay laakiin waa haddii aad ula jeedo inaad ku gaarto fahmu lkitaabi wasunna maaha inaad u baranayso inaad ku hadasho un ama aada wariye noqoto saxafi noqoto oo luqada carabiga aad ku hadasho taas cibaado maahan marka waxay noqonaysaa luqa min alluqaad oo la bartay laakiin haddii luqada carabiga loo barto si loo fahmo kitaabka iyo sunnada alwasaa'ilu lahaa axkaamu lmaqaasid wasaa-ishu waxay leeyihiin axkaamta maqaasida culumtani waa wasaa'il maqaasiduna waa alkitaab wasunna lidalika culumta waxaa loo qeybiyaa culuum اlaala iyo culuum اlgaaya culuum اlaala waa culuumta lagu gaarayo fahamka kitaabka iyo sunnada sida hadda kubaan sheegnay culuum اlgaayana waa alkitaab waالsunna waa alfiq fiqiga kitaabka iyo sunnada laga qaataa alxadiid waa gaaya tafsiir اlqur'an culuumtaasi waa culuum haayaad ah caqiidada saxiixa oo la barto maxaa lagu gaari karaa culumtaasi waxaa lagu gaari karaa in luqada carabiga la barto naxwada la barto sarfiga la barto balaaqada la barto waa dariiqa lagu gaarayo cilmu اlxadiid fahamkiisa waa inaad ayadana aad ku gaarto musطalaxu اlxadiid fiqhiga fiqhi صaxiixa markaad rabto inaad ka istinbaato min alkitaabi waالsunna waa inaad aqoon u leedahay usuulu اlfiqhi culumtaasi marka waa culuum ulaala laakiin haayada iyo yool ay ku gaarhsiinayaan calaa kulli xaal barashada culumta sharciga dhammaan waa cibaada cibaadadaasi waxay sii weyn tahay ooy aada iyo aada muhimadeedu usii siyaadaysaa markii lagu baranayo fii beytin min buyuut illah maxaa yeeley fii sadri lislaam fii awali lislaam masaajiddu waxay ahaayeen madaarista qur-aanka lagu barto waxay ahaayeen madaarista culumta sharciga lagu barto fii sadri lislaam ilmaha yaryarka masaajidda qur-aanka lagu baraayay culumta sharciga dhammaanna waxaa laga qaadanayo o lagu baranaya masaajidda masaajiddu waxay ahaayeen saldhigga muslimiinta iyo islaamka muddooyinkaa dambaa la ihmaaliyey oo la qaabilay waxyaabo kale masaajiddiina la faarujiyey oo haddii la soo galo hadda waxaa loo galaa un keliya in lagu tukado kadibna albaabada la yskugu dhuftaa laakiin sidaa ma ahayn masaajidda nebiga sala allahu calayhi wasalam dacwadiisa waxaa saldhigu ahayd masjidkaa saldhigu ahaa haddii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saxaabada damco inuu wax u sheego xaggay ku kulmi jireen masjidkaa la yskugu imaan jiray haddii ghaswa min alghazawaat inta la galo nabiga calayhi salaatu wasalaam akhbaar looga keeno saxaabada intooda kale wuxuu ku ogeynwuxuu ku ogeysiin jiray fi lmasjid sida ghaswatu mu'ta markay dhacday uu saxaabada iskugu yar u ogeysiiyey arrintaa markuu nebigu sala allahu calayh wasalam saxaabada uu wax barayo oo wax u sheegayo oo wax ka reebayo qur-aanka lagu soo dejiyana oo u akhrinayo waxaa saldhigu ahaa masjidka ciidama hadduu dirayana masjidku ka diri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam idan waxaa halkaa ka dareemaysa ahmiyat lmasaajid masaajidda ahmiyada ay leeyihiin walidalika fadaa'il fara badan min alkitaabi wasunna ayaa ku soo aroortay masaajidda iyo fadligooda qofkii masjidka qalbigiisa ku xira muxuu ka mid yahay toddobada sinfi ee harsanaya harka alleh subxaana wa tacaala yowma laa dilla ilaa dillu warajulu qalbuhu mucallaqu bilmasaajid nin qalbigiisa lagu xiray masaajidda bimacnaa mar walba niyadiisa wuxuu ku hayaa masjidka xadiidkana nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay ma jtamaca qowmun fii beytin min buyuut illaah qowm ma kulmaan fii beytin min buyuut illaahi kuma kulmaan maxaa yeele masaajidda kulunka lagu kulmayo iyo waxa lagu akhrinayo waa isleeyihin masaajiddu waa axabu اlbilaadi ilى اllah ilaahay subxaana wa tacaala bilaad masaajidda u jecel yahay waxa la akrinayana waa kitaabkiisa qur'aanka iyo sunnadii nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa in lagu akriyo lagu diraaseeyo meeshii ilaahay ugu jeclaa arlada axabu اlbilaadi ilى اllah waa masaajidda axabu اlbilaadi ilى اllahi masaajiduha wa abqadu اlbilaadi ilى اllahi aswaaquha ilaahay subxaana wa tacaala bilaadda wuxuu u jecel yahay masaajidda wuxuuna ugu necab yahay suuqyada waxay culimmadu ku macneeyeen masaajidda waxa lagu hayaa oo loo aasaasay waa dikru llaahi caza wajal maxaa yeele masaajidda cibaadaha loo dhis waxaa loo dhisay in qur-aanka lagu akhriyo salaada lagu tukado ilaahay subxaana wa tacaala lagu xusoo lagu weyneeyo laqwi iyo lahwi looma dhisin masaajidda laakiin aswaaqda waa cagsi waxaa ku badan khiyaanada waxaa ku badan tijaarada muxara xaaraamta ee laga ganacsanayo waxyaabo fara badanoo xumaana ayaa suuqyada ka jira sidaa darteeda waxay noqotay abqadu lbilaadi ila allah marka xadiidkani wuxuu fadiila weyn u yahay dadka ku kulmaaya ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa inay bartaan iyo sunnada nebiga calayh salaatu wasalaam kuna kulmaya fii beytin min buyuut illah waxaanuu fawaa'iday helayaan ilaa nasalat calayhim asakiina xasilooniyaa kusoo degaysa wahashiyathum araxma naxariisaa daboolaysa wa xafathum almalaa'ika malaa'igtaa hareeraynaysa xadiid kaluu nebigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay jiraan malaa'ig ka mida malaa'igta allah subxaana wa tacaala oo u xil saaran inay raadiyaan xalaqaatu dikri si ay u xaadiraan markay arkaan meel lagu hayo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala sida qiraa'at lqur'aan iyo tacalum tacalumu cilmi cilmi shariica iyo wixii la mida iyo adkaarta meel lagu hayo haddii ay arkaan waa isku yeeranaya oo waxay leeyihin halumuu ilaa xaajatikum dantiinna u kaalaya waa isku yeeranayaanoo meeshaasay ku kulmayaan wa xafathum lmalaa'ika malaa'igtu khayrkaasi ka qaybgelaysaa wax ka dhagaysanaysaa wadakarahum allahu fii man cindah xadiidkaas aan hadda ishaarnay ayaana lagu sheegoo lagu sharaxay wadakarahum allahu fii man cindah iyo waxyaabaha alla uu leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nabigu sheegay alayh isalaatu wasalaam xadiidka xadiid dheer oo ahaa malaa'igta ka qayb gasha xalaqaadkaas ayuu allah subxaana wa tacaala weydiinaya wuxuu leeyahay maxay samaynayeen addoommadii aada u tagteen allana asaa uga aqoon badan subxaana wa tacaala markaase waxay leeyihiin ilaahayo way ku nasahayaan waa ku weynaynayaan way ku mahadinayaan dikrigaagay ku hayeen meesha allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy wa hal ra-wnii aniga miyay arkeen markay aniga weynaynayaan mi anigay arkeen markaasu waxay leeyihiin laa markaasuu allah subxaana wa tacaala wuxuu leey fakayfa low ra-wnii ka warrama hadday arki lahaayeen waxay ku jawaabeen malaa'igtu lakaanuu ashadda laka tasbiixan wa tamjiidan hadday ku arki lahaayeen sida hadda ay kuu nasahayaan ay kuu ammaanayaan si ka weyn ay kuu nasahayaan ay kuu ammaani lahaayeen hadday ku arki lahaayeen wuxuu leey allah subxaana wa tacaala maxay weydiisanayaan malaa'igtu waxay leeyihiin yasaluunaka aljanna ilaahu jannay ku weydiisanayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu le hal ra-whaa jannadii miyay arkeen waxay leeyihiin laa maysan arag jannadii allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fakayfa low ra-whaa hadday jannada arki lahaayeen ka warrama si maxay samay lahaa malaa'igtu waxay leeyihin lakaanuu ashadda lahaa alaba hadday arki lahaayeen waxay ahaan lahaayeen kuwa daran xagga dalabka iyo raadinta iyo su-aasha jannada ay weydiisanayaan hadday jannada arki lahaayeen intay hadda ku weydiisanayaan in ka badan ayay ku weydiisan lahaayeen una dadaali lahaayeen wuxuu leey allah subxaana wa tacaala wa mima yatacawaduun maxay iga magangelayaan maxay ka magangelayaan oo ay rabaan in laga magangeliyo waxay leeyiin ilaahu naari kaa magangelayaan soo maahan qof walba muslima wuxuu dalbayo in ilaahay janno geliyo subxaana wa tacaala naarna ka badbaadiyo allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy naarti miyay arkeen malaa'igtu waxay leeyihin maya allah subxaana wa tacala wuxuu leey fakayfa low ra-whaa ka warrama hadday naarta arki lahaayeen waxay ku jawaabayaan lakaanuu ashadda minha firaaran waxay ahaan lahaayeen kuwa daran xagga cararka naarta ay ka cararayaan hadday arki lahaayeen siday hadda uga baqayaan si ka daran uga cabsan lahaayeen wayna ka carari lahaayeen intay ka fogaan karaan allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay markaa ushhidukum annii qad gafartu lahum waxaan idin markhaati gelinayaa inaan u dembi dhaafay malaa'igtaa loo markhaati gelinayaa in addoommadaas dikriga alla ku haya fii beytin min buyuut illaah ilaahay u dembi dhaafay markaasi ma qaar malaa'igta ka mida waxay leeyihin ilaahayow hebelaa ku jira hebelna kama mid ahayn dadkii usoo qasday dikriga inay ka qayb galaan ee wuxuu ahaa qof iska socday oo xaaje iyo dantiisaabuu u socday markaasuu iskala fadhiistay allah subxaana wa tacaala wuxuu leey hum lqowmu laa yashqaa bihim jaliisuhum waa qowm qofkii la fadhiistaa uusan guul darraysanaynin iska daa ayaga kii xataa la fadhiista asoon u qasdaynin inuu meeshaa fadhiisto waa loogu dembi dhaafayaa bisababihim maadaama uu dadka wanaagsan ee saalixiinta uula fadhiistay dikriga marka halkan lagu sheegay wadakarahum allahu fii man cindah waa midka lagu sharaxay xadiidkaas dheer oo allah subxaana wa tacaala malaa'igtiisa u sheegaayo ama uu ka warsanayo addoommadiisa markuu ka warsanayo ay uga jawaabayaanna waa ammaan iyo allah subxaana wa tacaala taskiin uu taskeenayo dadkaas oo ammaanayo malaa'igta dhexdoodana uu ku xusaayo uu ku sheegayo rawaahu muslim imaamu muslim ayaa wariyey baabu fadli lwuduu wuxuu baabu yahay fadliga weyseqaadka qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaa haddaad doontaan ilaa salaadda u istaagtaan faqsiluu wujuuhakum wejiyadiinna dhaqa ilaa qowlihi ilaa laga gaaro alla qowlkii uu yidhi maa yuriidu allahu alla dooni maayo liyajcala calaykum si dushiina u yeelo min xarajin culays iyo dhib ama dembi walaakin yuriidu laakiin alla wuxuu doonayaa liyudahirakum si uu idiin dahiro oo xumaanta idinkaga huufo waliyutima nicmatahu nicmadiisana uu idin dhammaystiro calaykum dushiinna lacallakum tashkuruun si ilaahay subxaana wa tacaala aada ugu shukrisaan وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي أمديda يدcوna يوم القيامة maalinta قيaama waa loo yeeraya غuرا xaalay yihiin kuwa foololcad muxajadiina oo luga cadcad min aaثaari الوuضuءi wayseqaadka raadkii iyo aaثaartiisa ay la cadcad yihiin faman istaطaaca minkum qofkii awoodo adinka idinka mida an yuطiila inuu dheeraysto غuratahu foolcadaantiisa falyafcal ha sameeyo وcanhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam nabiga calayhi الsalaatu wasalaam samictu khaliilii salى اllahu عalيه wasalam waxaan maqla buu yidhi saaxiibkay oo dhahaya yaquulu dhahaya tabluqu اlxilyatu quruxda waxay gaaraysaa min almu'mini xagga mu'minka xayثu meesha yabluqu اlwuduءu weysadu ay gaarayso alxilya waa nuurka iyo quruxda iyo ziinada qofka weyse qaadanaya ee mu'minka waxay ka gaaraysaa xayثu meesha yabluqu اlwuduءu weysadu ay gaarayso inta weysadiisu ay gaarto ayaa iftiinkiisa iyo nuurkiisu gaaraya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wa can cuhmaan bni cafaan radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man tawada'a qofkii weysaysta fa axsana alwuduu'a weysaqaadka wanaajiya kharajat khataayaahu dunuubtiisu waxay ka baxayaan min jasadihi jirhkiisa xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti adfaarihi ciddiyihiisa hoostood ilaa dembigu uu ka baxo rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey fadliga weyseqaadkana xadiidku waa ku cadda oo haddii uu weysaysto weyseqaadka wanaajiyo kharajat khataayaahu min jasadih dunuubtiisu jirhkiisay ka daadanaysaa oy ka baxaysaa xataa takhruja ilaa ay ka baxdo min taxti adfaarihi ciddiyihiisa hoostood ilaa dunuubtu ay ka baxdo biyahay raacaysaa rawaahu muslim canhu qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam tawada'a waxaan arkay nebiga calayh salaatu wasalaam oo weysaystay midla wuduu'i haada weyseqaadkaygaan oo kale uma qaala kadib wuxuu yidhi man tawada'a haakada qofkii sidaa u weysaysta gufira lahu maa taqadama min dembihi waxaa loo dhaafaya wixii hormaray oo dembigiisa ah wa kaanat salaatuhu salaadiisuna waxay noqonaysaa wamashyihu iyo socodkiisa ila lmasjidi masaajidka uu u socdo naafilatan ziyaaday u noqonaysaa dheeraada rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey xadiid cuhmaan waxau ahaa xadiid dheer laakiin bar qayb ka mid ayuu sheiku soo qaatay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaala nabigu wuxuu yidhi idaa tawadaأa alcabdu lmuslimu hadduu weysaysto addoonka muslimka ah aw ilmu'minu ama mu'minka hadduu weysaysto fagasla wajhahu wejigiisa u dhaqo kharaja min wajhihi wejigiisa waxaa ka baxaya kullu khatii'atin gaf walba iyo dembi walba nadara ilayha uu ku fiiriyey bicaynayhi labadiisa indhood maca almaa'i biyaha macood ayay la baxayaan ow maca aakhiri qadri lmaa ama dhibicda u dambaysa ee biyaha ayay la baxayaan maceed qadrigu waa dhibic faidaa gasala yadayhi hadduu gacmihiisa dhaqo kharaja min yadayhi labadiisa gacmood waxaa ka baxaya kullu khatii'atin gaf walba kaana batashathaa yadaahu oo ay qabatay labadiisa gacmood maca almaa'i biyaha macooda ayuu la baxayaa ow maca aakhiri qadri lmaa ama dhibicda biyaha midda u dambaysa maceeda la baxaya faidaa gasala rijlayhi hadduu labadiisa lagood dhaqo kharajat kullu khatii'atin waxaa baxaya dembi walba oo mashathaa rijlaahu labadiisa lugood u socdeen maca almaa'i ayay la baxayaan biyaha macood ow maca aakhiri qadri lmaa ama dhibicda biyaha u dambaysa maceed ayay la baxayaan xataa yakhruja ilaa uu baxo addoonku naqiyan xaaluu yahay mid ka maran oo ka tahiran min adunuubi dunuub weyseqaadka wuxuu u dhammaanayaa asoo dunuub ka tahiran laakiin dunuubtan waa asaqaa'ir duuna alkabaa'ir amaa dunuubta waaweyn taxtaaju ilaa towba وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة نبي عليه الصلاة والسلام قبورت أيو يمد فقال وحوير السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون السلام عليكم نبد قل دشي إنها أهات دار قوم مؤمنين دار ولا نصبنا علماء قار وحيرادين ومنصوب بالاختصاص قارنا وحيرادين وبحرف النداء ومحذوفة السلام عليكم دار قوم أي يا دار قوم وعكلوا بنان بيران السلام عليكم دار قوم مؤمنين ودار إن لهوس لغو أيضا مركا لقى بدلي كافك كجر عليكم أي السلام على دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله أنقنا إن شاء الله بكم لاحقون وحان نهي كوا أذنك إذن سوها ليلي إن شاء الله معو النبي يري عليه الصلاة والسلام أيضا الله به إن لها ليلي معي الغفل البواد منيا وما كان لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون النبي عليه الصلاة والسلام وحال إنك ميت وإنهم ميتون maadaama qof walba uu dhimanayo in shaa allah muxuu nebigu ugu xidhay calayh isalaatu wasalaam culammada qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye tabarukan laa shakan ma aha shaki ee waa tabaruk nebiga uu barakaysanaya kelimada ah in shaa allah qaarna waxay yidhaahdeen wuxuu u siyaadiyey kelimadda in shaa allah min baabi taxsiin ilkalaam hadalka lagu wanaajiyaa kelimadda in shaa allah ee macnaheedu ma in shaki uga jiran nebigu calayh isalaatu wasalaam in uu yani la haleelayo laga daba tegaayo dadkaasi aqwaal kaleoo daciifaana waa la sheegay oo ay ka mid tahay in qaarkood yidhaahdeen markuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu hadalkaa dhahayay dadka la socday ayaa waxay iskugu jireen mu'miniin iyo munaafiqiin nawowi raximah llah wuxuu yidhahdee qowlkaasi wuxuu ka mid yahay min alaqwaali daciifa wadidtu anna qad ra'aynaa ikhwaanana wadidtu waxaan jeclaystay buu yidhi annaa qad ra'aynaa inaan aragno ikhwaanana walaalaheen qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadu awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo annagu ma waana walaalaha ahayn qaala wuxuu yidhi antum asxaabii adinku saaxiibaday baa tihiin buu antum asxaabii macnaheedu ma ahan inuu nebigu anfinaya calayhi salaatu wasalaam inay walaalihii yihiin alimaamu nawowi raximah llah wuxuu yidhi laysa nafyan liukhuwatihim hadalkan ma ahan buu yidhi nafyi uu nebigu anfinayo liukhuwatihim walaalnimadood walaakin dakara martabatahum azaa'ida bisuxba walaakin dakara laakiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam martabatahum martabada saxaabada azaa'ida ee ka dheeraadka ah walaalnimada bisuxbati ay bisababi suxba ee ku zaa'idka fa haaulaa'i kuban waa kuwii nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam ikhwatun saxaaba waa walaalo saxaabo ah oo nabiga saaxiibadiia calayhi salaatu wasalaam waladiina lam ya'tuu kuwa aan imaan oo nebigu leeyahay waan jeclaan lahayn inaan walaalaheen aragno waxa waeye ikhwatun laysuu bisaxaabatin waa walaalo aan saxaabo ahayn wladiina lam yatuu ikhwat laysuu bisaxaaba kuwa aan weli imaan uu nebigu leeyahay waxaan jeclaan lahayn inaan aragno waa walaalo aan saxaabo ahayn sidaa darteed markay yidhaahdeen awalasnaa ikhwaanaka yaa rasuula allah nebiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi antum asxaabii waxaadba wadataan fadli ka dheeraada walaalnimo adinku saaxiibaday baa tihi wa ikhwaanunaa walaalaheen aladiina waa kuwa lam yatuu bacdu aan weli imaan walaalaheen waa kuwaan weli imaan kuwaasaan jeclaan lahayn buu yidhi inaan aragno qaaluu waxay yidhahdeen kayfa tacrifu sidee ku garanaysaa man lam ya'tuu bacdu kuwaan weli imaanin oo min ummatika ummadaada ka mida yaa rasuula allah dadkaana weli imaan oo weli aadan arag oo ummadaada ka mida sidee ku aqoonsanaysaa fa qaala wuxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam tusaalu u keenay wuxuu yidhi ara'ayta ka waran low ana rajula nin lahu khaylun wuxuu leeyahay fardo gurun muxajala oo foolalka iyo anqawyada ka cadcad yacni qoobabka iyo foolalka ka cadcad bayna dahray khaylin waxayna ku dhex jirtaa fardo duhmin buhmin waxay ku dhex jiraan fardo duhmin adduhm waa jamcu adham duhm waa jamc mufradkeedu waa adham aladham waa bimacna alaswad bayna dahraanay khaylin waxay ku dhex jir bayna dahray bayna dahray khaylin fardo ayay ku dhex jiraan duhmin madmadow waa fardo madmadow buhmin madowgoodu uu yahay khaalis oo midab kale uusan ku dheehnayn albuhm laba macnay culummadu ku fasireen culamaa luga qaar waxay yidhaahdeen albuhm waa assuud labada kelimadood markaa isku macnay noqonayaan soo maa duhmin buhm marka isku macnay noqonayaan haddii duhmin la yidhaho waa jamcu adham oo waa alaswad albuhmin la yidhahdo ayadana waa madow labada kelima isku macnay noqonayaan culamaa luga qaar ka mid ah waxay yidhahdeen albuhm waa aladi laa yukhaalitu lownuhu lownan aakhar waa midka midabkiisu uusan dhex gelaynin midab kale macnaa waa hal midib midab sawaaء kaana aswad aw abyad aw axmar waxaa isku mid inuu noqdo madow ama caddaan ama gaduud kelimadda albuhum midabkay doonta ha noqotee midabka khaaliska oo midab kale uusan ku dheehnayn ayaa buhum loo isticmaalaa calaa hada alqowl waxaa la leeyahay bayna dahray khaylin duhmin madmadow buhmin madowgooda uu yahay khaalisoon midab kale uusan ku dhex jirin alaa yacrifu khayla mauusan fardihiisa ka dhex aqoonin hadday fardihiisa fardahaas ka dhex galaan ma ka dhex yaqaanaa mase kama dhex garanayo qaaluu waxay idhahdeen balaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oha waa ka dhex garanaya maxaa yeelay asiga fardihiisu foolalka iyo qoobabkay ka cadcad yihiin kuwa kalena waa madow khaalisa soo kama dhex yaqaano astaanta iyo calaamadaha uga garan maayo sidaasoo kale uu soo wadaa nabi alayh isalaatu wassalam marka wuxuu yidhahday alaa yacrifu khayla muusan fardihiisa aqoon qaaluu balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi fainahum ya'tuuna way imaanayaan ummaddaydu quran muxajaliin ayagoo fowlal iyo anqowya cadcad ayay imaanayaan min alwuduu'i xagga weysada wa ana faratuhum aniguna ceelalyo ayaan u ahay cala alxawdi xawdka ceelal yaan xawdka ugu ahay oo xawdkaan uga horeeyaa ceelalyo waxaa la yidhaahdaa qofka uga sii horeynaya xoolaha la shubaayo ceelka uga sii horeynaya oo uga sii hormaraya meesha si xoolahaas uu shubo nebiga calayh isalaatu wasalaam ummadda ceelalow u yahay halkaasuu uga sii hormaraya calayh isalaatu wasalaam xawdkiisay cabbayaan rasuulka calayh isalaatu wasalaam xawdkiisa ummaddiisa ummadaha waa ka yaqaanaa yuusanba arag yuusan la kulmin calayhi salaatu wasalaam laakiin astaan iyo calaamado lagu gartay leeyihin waxay yidhahdeen culimmadu waysaqaadku kama mid ahan min khasaa'isi hadihi lumma laakiin waysaqaadka waxa ka dhalanaya ee aahaarta ah oo ah in foolalka iyo wejiyada iyo anqawyada ay caddaanayaan waa min khasaa'isi hadihi lumma aahaartaana ummaddan khasaa'isteeda ka mid ah ee waysaqaadku kama mid aha dadka hore waysaqaadka mashruuca u ahaa laakiin umuusan lahayn arrintan khaaska ah arrinta khaaska waa maxay in wejiyaha wejiyada iyo anqawyadu ay ka cadcadaanayaan midabkaasi ama calaamaddaas waa min khasaa'isi hadihi lumma lidalika nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku garanayaa calaamadahaas tusaalahaasuu u keenay marka ummaddayda waan ka aqaanaa buu leeyahay dadka kale wa canhu radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alay waslama qaala wuxuu yidhi alaa adullukum ma waanan idin tusayn calaa maa yamxu llahu bihi alkhataayaa wax alla dunuubta uu ku tirtirayo wa yarfacu bihi darajaat darajaadkana uu ku koryeelayo calaa maa yamxu llahu bihi ay waa bisababihi bacdu waa sababiya wax alla sababtii uu dunuubta ku tirtirayo wayarfacu bihi ay bisababihina alla uu ku rafcinayo addarajaati darajooyinka qaaluu waxay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah qaala wuxuu yidhi isbaaqu lwuduu waa weysada oo la gaarhsiiyo cala almakaarih meelaha la dhibsanayo wakhtiga qabowga uu jiro wakhtiyadu qabowga uu jiro qofka inuu ilaa xusullada uu geeyo weysada iyo dhaqitaanka wejiga iyo lugaha ilaa anqowyada in la dhaqo waa la dhibsanaya qabowga jira awgeed marka weysadii in la gaarsiiye cala almakaari meelihii uu qofku dhibsanaya gaarsiintood wa karatu lkhutaa iyo tillaabooyinka badnaanshahooda ila almasaajidi masaajidda xaggooda loo tillaabsanayo wa intidaaru salaati iyo salaada sugiddeeda bacda salaati salaad kale kadib fadalikum ribaab saddexdaas arrimuu sheegay nabiga calayh isalaatu wasalaam saddexdaasi sababtood ilaahay dunuubta uu ku dhaafaa darajaadna waa ku kor yeelaa weysadoo la gaarsiiyey cala almakaarih karat اlkhuطa ila اlmasaajid saanqaadka iyo socodka masaajidda loo soconayo la badiyo maxaa yeele mar walba uu qofku saan u qaado ilaa jihati اlmasjid ajarna waa loogu qorayaa dembina waa looga dhaafayaa tilaabo kasta u qaado darajaa loo koryeelayaa dembina waa loogu dhaafaya waa fadli weyn lidaalika markay damceen banu salima inay soo degaan masjidka nebiga calayh salatu wasalaam agtiisa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahda diyaarakum tuktab aataarukum banu salamo bani salamow guryihiinna ku sugnaada saantiinna laydin qorayaa saanqaadkiinna waa laydiin qorayaa ee guryihiinna jooga meel fog uga imaada masaajidka saasaa idiin fadli badan wa intidaaru salaati iyo salaad la sugo bacda salaati salaad kadib in salaad salaad lagu gaaro oo lagu sugto masjidka ayadana waa waxyaabaha dunuubta lagu dhaafayo darajaadna ilaahay uu ku koryeelayo fadalikum arrinkaagaasi alribaadu waa ribaad alribaad asalku waa alxabs waa xabsu nafsi nafta oo la xabiso oo meel lagu xabisaa waxaa la yidhahdaa ribaad waxaa loo isticmaalaa aljihaad fii sabiili اllah waxaana loola jeedaa marka qofka meesha uu cadowga ka imaanayo oo muslimiinta ka soo galayo ayuu naftiisa ku xabisaya inuu ilaaliyo waardiyeeyo wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimahan saddexda ah waa ribaad waa xabsu nafsi cala aaca waa nafta oo lagu xabisayo daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala weysaqaadka waa min aacati illaah katrat lkhuطa ila almasaajid waa min aacati illaah intidaaru salaa bacda salaana waa min aacati illah arrimahan saddexda ah waa ribaad buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam sababtood ilaahay darajaad uu ku koryeelayaa dunuubna waa ugu dhaafaya qofkii la yimaada rawaahu muslim وعن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور طهارة شطر الإيمان أي نصف الإيمان إيمان كبركي هو رواه مسلم إمام مسلم أيها وري حديث حديث معروفة في الأربعين يا غير كيف كتشرة waqad sabaqa waa hormaray buu yidhi bituulihi xadiidkan dhirarkii fii baabi sabri ayuu ku hormaray wa fi lbaabi baabka waxaa ku sugan xadiidu camr bni cabaas radi allahu canh asaabiq ee hormaray fii aakhiri baabi raja baaburaja aakhirkii ku hormaray wahuwa xadiidun cadiim waana xadiid weyn buy mushtamilun wuxuu kulansaday xadiidkaasi calaa jumalin jumlooyin min alkhayraati oo khayraad iyo wanaagyo fara badana xadiid camr bni cabasa wuxuu ka hadlayay islaamnimada camr bni cabasa radia allahu canhu iyo sababtii camr bn cabasa uu ku soo islaamay iyo siduu nebiga ula kulmay calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasina lambarkiisu waa afar boqol soddon iyo sideed afar boqol soddon iyo sideed fii baabi raja aakhirkiisa وعن cمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yihi mا miنكم من أحد أحد idinkama mid ahan yتوaضأ weysaysta fayubliqu oo gaarsiiya markaa ow fayusbiqu lwuduu'a ama weyse qaadka dhammaystira oo xibnihii weysadao dhan dhaqa uma yaquulu kadib yidhahda ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh axad sidaa yidhaahda idinkama mid ahan ilaa hadduu idinka mid yahay futixat lahu waxaa loo furaya abwaabu ljannati hamaaniya albaabada jannadae sideedda ah yadkhulu wuxuu ka gelayaa min ayihaa shaaa midkuu doonuu jannada ka gelayaa axad idinkama mid ahan weyse qaadka dhammaystira kadibna ducadan la yimaada ducadan waxaa lala yimaadaa bacda alfaraaqi min alwuduu marka weyse qaadka laga faaruqo ayaa dikrigan lala yimaada ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh aada u fududya ha fududaadee waxa laga ratibay fiiri hadduu sidaa yidhaahda bacda alwuduu albaabada jannada ee sideedda ahaa loo furaya yadkhulu min ayiha shaa wuxuu ka gelayaa midii uu doono rawaahu muslim wazaada tirmidiyu tirmidi wuxuu ziyaadiyey allaahuma jcalnii ilaahu waxaad iga dhigtaad ugu dartaa min atawaabiina kuwa toobadkeenka badan wajcalnii alla uga dhiga ugu dar min almutaطahiriina kuwa isطahira ظaahiran wa baطinan kuwa xumaanta iska طahira shirki iyo dunuub iyo macaasi iska طahira nijaasaadkana iska طahira oo dharkooda iyo jismigoodaba ka طahira ziyaadadan tirmidi raximah llah wuxuu sheegay inay tahay ziyaada mudariba laakiin sheikhu اlalbani raximah اllah wuxuu rajaxay inay tahay ziyaada saxiixa fii irwaaءi اlhaliil iyo fii saxiixi sunani abi daawud intaba wuxuu ku sheegay inay tahay ziyaadan ziyaada haabita shawaahidna ay leedahay اللهma اجcلنii miن التwاaبiiنa واجcلنii miن المتطهiriiن idan ducadan waxaa la raacinaya dikrigii horaa la raacinaya زiyaadada msلm والlah أعلم وsلى الlaه عlى نبيina mحaمeد وعlى آله وصaحبه أجمaعين